فريق توارى في الظلام من هيبة الغر الهمام عمر رباطة جأشه تضفي على الحسن التمام جمع maamulkii cumar alfaaruuq allaha ka raalli noqday ayaa lagu tiriyaa inuu ahaa mid xaqiijiyey ahdaaf waaweyn iyo mawaaqif dahabi ah isagoo ay soo qaabishay fidnada adduunyada ee maal iyo sharafba leh dhul badanna uu ka arrimiyey iyo qulqulka dadka soo gelaya diinta islaamka ayuu geesta kale ka tegay tusaalayaal ifaya iyo daraasaad ku saabsan maamulka بانتظام نصر النبي وقومه وبنوره انقشع الظلام inkastoo kutubta badan ee laga qoray alfaaruuq ay qaarkood ku tilmaamaan inuu ahaa taariikhyahan ahmiyadda siiya wax curinta ayaa waxaa haddana inta ugu badan marka taariikhdaasi laga eega xagga maamulka mabaadi'deeda culuumteeda iyo funuunteeda kala duwan helaysa in cumar alfaaruuq uu maamulkiisa ku saleeyey tiirar adag kuwaasoo aan wax ka tilmaami doonno inshaa allah ugu horreyn maamulku ma ahan awood uu qofku gacanta ku dhigayo kaasoo wax amre ama wax reeba mana ahan wasiilo lagu dhiso sharaf shakhsiyadeed iyo xaqiijinta ahdaaf gaar ah balse waa mas-uuliyad u baahan awood iyo go'aan sidaba uu u fahamsanaa cumar allaha ka raalli noqde isagoo khudbaddiisii ugu horreysay ee uu jeediyey markii uu madaxtinimada muslimiinta qabtay ku yidhi dad yahow waxaa layga kiindhigay mas-uul haddii aysan jiri lahayn rajo ah inaan noqdo kan idinkugu khayrka iyo awoodda badan mas-uuliyaddaas idinkama aan qaadeen cumar ayaa isagoo nafsaddiisa iyo dadka mas-uulka looga dhigayba la hadlaya waxa uu sheegay in xilka loo dhiibay aysan wax ka beddeli doonin dabeecaddii ay dadku uga barteen qof iyaga ka mid ahna uusan is odhan cumar waa uu isbeddelay tan iyo markii xilka loo dhiibay waxa uu kaloo tilmaamay in ammaanada loo dhiibay uusan u wakiilan doonin ilaa dadka umanada iyo ahlu nusxiga ah mooye sidaasi darteed hadalka cumar radiallaahu canhu waxaan kala soo dhex bixi karnaa qodobadan kale ah kow in kartida iyo awoodda ay ka mid yihiin waxyaabaha lagama maarmaanka u ah qofka mas-uuliyadda qaadaya labo in xaqiijinta ahdaafta la tiigsanaya ay ku xiran tahay dadaal iyo tawjiihaadka shaqo ee la siinayo mas-uuliyiinta saddex in tacaawunka iyo tala wadaaggu ay ka mid yihiin waxyaabaha lagu xaqiijiya ahdaafta afar shaqada qofka loo wakiilanaya waa kalifaad ee ma ahan sharfid sidaasi darteed waa inaysan isbeddel ku keenin dhaqanka qofka mas-uulka ah shan inaad shaqada dad u wakiilato meesha kama saaraysa mas-uuliyadda qofka mas-uulka ah mabaadi'dan maamul ee aan kala soo dhex baxnay khudbada alfaaruuq cumar inta uu dadka u sheegay meel cidlo ah ugama dhaqaaqin balse waxa uu u beddelay waaqici ahaan isagoona ku dhaqmayey dhammaan sannadihii ay jirtay khilaafadiisa in la xadido ahdaafta laguna dadaalo xaqiijintooda ahdaafta waa waxyaabaha waddada u ifinaya qofka mas-uuliyadda qaadaya islamarkaana ka saacidaysa inuu ku xaqiijiyo wakhti gaaban taasina waa xaqiiqada uu gaaray cumar tan iyo bilowga khilaafadiisa waxa uu xadiday ahdaaftiisa maamul isagoo khudbaddiisa ku soo bandhigay waxyaabaha ay dowladdiisu tiigsanayso kuwaasoo isugu jira xuquuqda ay raciyadu ku leeyihiin maamulka islaamiga ah oo ay ka mid yihiin ilaalinta xuquurtooda iyo inaan halaag loo horseedin mujtamaca baahiyahoodana la daboolo intii la awoodo isagoo geesta kale ugu baaqay inay ugu kaalmeeyaan farista wanaagga iyo reebidda munkarka una naseexeeyaan waxa uu allaha ka raalli noqdee si daqiiq ah u jaangooyey ahdaafta ay ku shaqayn lahayd dowladdiisa isagoo ku dadaalayay inaan culeys dhaqaale la saarin ummadda taas beddelkeedana iyaga lagu bixiyo dhaqaale wanaagsan lagana shaqeeyo sidii loo wanaajin lahaa heerka maciishadda dowladda islaamiga ahna looga ilaalin lahaa xadgudubyada dibadda kaga imaanaya taasoo ay sii dheer tahay deganaansho nafsi ah iyo ilaalin bulsho cumar ayaana ahaa kan ugu khayrka badan ee sida ugu munaasabsan u laasimay dhammaan ahdaaftiisa رضي الإله عن الذي في عهده ساد السلام وعن الذي ردع الضلالة واقتفى أثر الكرام shuruudaha kuugu kaalmaynaya inay shaqadu guulaysato waxaa cumar allaha ka raalli noqdee laga wariyey inuu yidhi awoodda shaqada waa inaadan hawsha maanta berri u dibdhigin ammaanaduna waa inaysan iskhilaafin waxa kuu qarsoon iyo waxa aad muujisanayso allaahna ka cabsada saddexdaasi qaacido ee muhiimka ah ayaa ah kuwa uu cumar radiallaahu canhu ku iltisaamay dhammaan darafyada kala duwan ee maamulkiisa shaqana kama dibdhigi jirin wakhtigeeda waxa uuna jaangooyey dhammaan arrimihiisa taas oo keentay in manhajka cumar ee habmaamulka uu dhaqan u noqdo dad badan ammaanada ayaa iyadana ka mid ahayd tiirarka aasaaska u ah marxaladaha maamulkiisa waxa uu maanka ku hayay cabsida allaah isagoo laasimay in raciyadiisa uu allaah uga baqo in la garto hadba qof weliba meesha uu ku habboon yahay cawaamisha ama waxyaabaha qofka mas-uulka ah ka saacidaysa inuu qaato go-aan ku munaasab ah hadba hawsha taagan waa inuu ugu horreyn fahmaa waxyaabaha ay la gaarka yihiin afraadda iyo golayaasha ay go'aanadu ka fulaan alfaaruuq ayaana si uu aasaaskani u sugo waxa uu afraadda ku kala saari jiray labadan halbeeg sabqiyadda uu qofku u leeyahay islaamka iyo sida uu had iyo jeer u ilaaliyo shacaa'irtiisa iyo astaamaha hibo ee uu allaah qofka u gaar yeelay garashada dowrka qofka lagu dayanayo mid ka mid a mashaakilaadka maamul ee mucaasirka ah waa iyadoo ay meesha ka maqan tahay in camalka la qabanayo uu lahaado qof wanaagsan oo looga daydo alfaaruuq ayaana ahaa mid ihtimaam badan siiya tadbiiqinta kudayashada wanaagsan sidaasi darteed waxa uu yidhi raciyada ama dadka uu mas-uulka ka yahay qofka haya talada muslimiinta way dhibaan haddii uu allaah ku caasiyo uu ka soo bixi waayo mas-uuliyaddii loo dhiibay haddii uu iska xilsaarana way ilaaliyaan intaasi kadib waxa uu xadiday cilaaqaadkiisa kala dhexeeya keedka dowladda taasoo ka mid a jawaaniibta ugu xasaasisan marka laga hadlayo maamulka waxa uuna yidhi waxaa naftayda maalka allaah ka dejiyey mansiladda xoolaha agoonta oo kale intii aan ka kaaftoomi karo waan ka dhowrsanaan haddii baahi lama horaan ah timaadana macruuf ayaan kula dhaqmi cumar ayaana si wanaagsan u iltisaamay arrintan isagoo aan baytumaalka muslimiinta ka qaadan wax aan mushaarkiisa ka badnayn ilaa deen ahaan mooyaane taasina waxa ay ka caawisay inuu ku waajibiyo maamuladiisa habkan toosan ma ahayn cumar mid manhajkan ku ekeeyey maalka oo keliya balse waxa uu ku dabaqay dhammaan arrimaha nolosha waxaana sanadkii abaarta ee ramaadah uu yidhi qaacidadii dahabiga ahayd qofkii nin u shaqaalaysiiya jeceyl iyo qaraabanimo oo aan wax kale ku dooran waxa uu khiyaamay allaah rasuulkiisa iyo mu'miniinta haddaba si loo helo lafalgal maamul oo wanaagsan waxaa lagama maarmaana in la xaqiijiyo heer wacyigelineed oo ku wajahan jamhuurka ummadda si wacyigaasi uu u noqdo mid garasho cad iyo ahdaaf wanaagsan ku dhisan oo ay xaqiijiyaan mu'asasaadka mas-uuliyiinta iyo dhammaan xubnaha maamulada si aysan u dhicin in sifo qaldan loogu isticmaalo mas-uuliyaadka cumar allaha ka raalli noqdee waxa uu haleelay ahmiyadda uu leeyahay aasaaskaas inkastoo ay warbaahintu ahayd mid xadidan xilligii khilaafadiisa haddana go'aanka runta iyo ammaanada ayaa ka saaciiday inuu baaho wacyigii la doonayey waxa uu alfaaruuq allaha ka raalli noqdee yidhi dad yahow idinkuguma soo dirin shaqaalaha dowladda si ay idiin garaacaan ama xoolihiinna u qaataan balse waxaan idinkugu soo diray inay idin baraan kitaabka allaah iyo sunnada qofkii sameeya wax sidaasi ka duwan aniga ha igu soo celiyo allaha ay nafta cumar gacantiisa ku jirta baan ku dhaartaye waan uga qisaasi doonaa waxaa kale uu yidhi isagoo la hadlaya wilaadda baraaruga e ha garaacina muslimiinta oo markaa aad dullaysaan hana ammaanina oo kolkaa aad fidnaysaan hana u diidina xuquuqdooda oo ay markaa gaaloobaan kuwani waa qaar ka mida tiirarkii ugu muhiimsanaa ee uu ku taagnaa manhajkii cumar alfaaruuq ee maamulka iyo maaraynta islamarkaana uu fulin jiray waxa uuna tallaalay mafaahiim maamul oo ku taagan ammaanada mas-uuliyadda cabsida allaah iyo awood isla jirta iyadoo aan ka baranay in maamulku uu yahay shaqo xidhiidhsan oo ka soo bilaabanaysa jaangoynta hadafka kuna dhammaanaysa xaqiijintiisa cumar ayaana noqday qofkii ugu khayrka badnaa ee xagga maamulka waa taas midda keentay in maanta ay taariikhdu waariso siiradaas ifaysa ee xagga maamulka iyo maareynta ee cumar ibnalkhadaab heer ay gaartay in manhajka maamul ee cumar ay dhaqangeliyaan dowladaha reer galbeedka kuna tilmaamaan nidaamkii maamul ee ugu muhiimsan ay abid arkaan
الغر الهمام عمر رباطة جأشه تضفي على الحسن التمام